magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa kulan ku yeeshay ganacsatada iyo maamulka gobolka hiiraan waxayna ay ka wada hadleen sidii loo socodsiin lahaa lacagta shilinka soomaaliga ah maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in cashuurta ay ku qaadan doonaan lacagta shilinka soomaaliga ugu horrayntii waxaa ka hadlay cabdinuur macalin waxaa noo soo noqotay lacagtii shilinka soomaaliga ee saxda eeda ka shaqaysay xamar iyo baydhabo gobollada kale ee soomaaliya ee dhammaan lacagtii saxda eeda ee laisku ogaayey wixii faalse'e kuma jirto lacagtaas ayaa la qaadanaa waa taas meesha taallo dhammaan waxay saacaddan ka dambayso waxaa lagu qaadanaa wax kasta oo ganacsi ah iyo wax kasta oo tashiilaad oo adeega cashuuraadka kulli dhammaan waxaan codsanaynaa marka dhammaan dadka reer hiiraan ee maqalkaas ama araggayda ujeeda ama maqalkayda oo warkeeda dhegaysanayo lacagtaas inay saacidaan ay qaataan ay ku shaqaystaan ugu dambayn gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa ka warbixiyey kulankii ay la qaateen ganacsatada magaalada beledweyne muddo dheer kabacdi markay wada arkeen baahida loo qabo in la isticmaalo shilinka soomaaliga ah maamulka gobolka ganacsatada dhammaan waxgaradka ka soo jeeda gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyn waxay isla garteen inay laga maarmaan tahay in la isticmaalo shilinka soomaaliga ah maxaa yeelay waxaa jira dad tabar yar oo duruufo ay haystaan oo aan heli karin inay isticmaalaan dhammaantood lacagta dolarka ah oo u baahan in laga fekero sidaa darteed waxaan isla qaadannay ganacsatada qaybaha kala duwan ee bulshada maanta waxay ka bilowda maalmahan waa la isticmaalayey si yar oo maaragtay sidii la rabe aan ahayn ayaa loo isticmaalayey hase yeeshee maanta waxaan iclaaminay in si wanaagsan loo isticmaalo makhaayadaha lagu cuno bajaashada lagu raaco maxaan ku idhaahdaa adeega lagu soo adeegto canshuuraha lagu qaato nooc kastoo isticmaal ah in loo isticmaalo waxaa kaloon ka digaynaa oo dadka ganacsatada aan uga digaynaa inay ka fooljignaadaan lacagta ee foorka ah ama loo yaqaano falsification ee lagu soo sameeyey gobollada soomaaliya qaar ka mid ah qaarkoodna ay bakhaarada yaallaan inay iska ilaaliyaan oo badankoodu u muuqda lacago cusub oo la garanaayo inay ka fooljignaadaan si aysan ugu dhicin qalbijab